أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon madaxweyne ku-xigeenkii maamul goboleedka gaala raaca ee somalilan ayaa sheegay inuu ka baxay xisbiga kulmiye isagoona dhanka kale eedayn kulul u jeediyey murtad muuse biixi xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa xaqiijiyey in shaqada murtad gurgurta ay ku soo koobantay dhaqaale boob aanay horey uga dhicin dalka soomaaliya in ka badan afartan isugu jirta kufaarta yuganda kenya iyo kuwa xabashida etoobiya ayaa baktii dhaawaca ku noqday weeraro ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya gaadiidleyda xamuulka qaada ee ka shaqeeya dekedda weyn ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaato xooggan oo ay ku hayso kooxda riddada soomaaliya kulan lagu xalinayay khilaaf u dhexeeyey beesha hawraarsame oo ay barbar socotay dowlad sharci ah ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan wilaayada gedo maamul goboleedka shahardirarka ee puntland ayaa eedayn kulul u jeeday murtad gurgurtay iyo kooxdiisa
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijriguna ay tahay sagaalka bisha jamaadul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka gaala raaca ee somalilan ayaa sheegay inuu ka baxay xisbiga kulmiye isagoona dhanka kale eedayn kulul u jeediyey murtad muuse biixi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixino muurtaasi ku saabsan inoo haya waxaa mar kale sii xoogaystay khilaafka gudaha ah ee ka dhex jira maamulada riddada ee dabadhelifyada u ah silibiyiinta kusoo duulay dalka soomaaliya inta badan maamulada riddada ayaa madaxa iskula jira waxaana dhexdooda ka jira khilaafaadyo siyaasadeed iyo kuwa maamul madaxweyne ku-xigeenka maamulka ee shahaadaladirirka ee somalilan ayaa magaalada hargeysa uga dhawaaqay inuu mucaarad ku yahay muuse biixi cabdi cabdiraxmaan saylici oo muddo toddoba sana ah ku magacownaa madaxweyne ku-xigeen ayaa eedeymo culus u jeediyey muuse biixi cabdi oo uu ku sufeeyey nin ku kacay khiyaanooyin isbarkan isagoo shir jaraa'id ay wada qabteen cabdiraxmaan ciro oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka waddani ayuu saylici carabaabay in muuse biixi uu isku beddelay keligii taliye macangag ah wuxuuna ku baaqay in talada laga tuuro anigu waa labiyo labaatan sano aasaasiyaashii kulmiye ka ahaa ka mid ahaa maantana xisbigan ka mid ahay jarkasii lalaado runtii waxaan ummadda reer somalilan ugu baaqayaa in ummadda reer somalilan aanin maanta talada dalka halkay maraysa iyagoo og in anagu madaxweynahiina hogaaminayay halkuu miray ummadda reer somalilan og tahay inaana nagu sii haleyn karin inuu madaxweynuhu maanta qarankan sii hogaamiyo oo dantii qaranku ayna ku jirin islamarkaana aan leehay waxaan ugu baaqaya ummadda reer somalilan inay taageeraan isbeddelka siyaasadda ee socda maalintii la dhadhaariyey laba kun iyo toddobiyo tobankii disembar saddex iyo tobankeedii waxaan waxaan ku dhaaranay ilaahay hortiiba aan la tegayaa inuu madaxweynuhu dhaartii la dhadhaariya dad iyo dal iyo diin iyo distoor aan u dhaaranay inuu intiiba ka baxay waxaanan rajaynayaa soomaalida waxay tahdaa nin weyni umulisa iyo nin weyni si wax ogyihiin uma wada sheegaan maamulka ay shahaadaladirirka ee isku magacaabay somalilan oo sannadihii lasoo dhaafay la dhutinaya guuldarrooyin ka soo gaaray dagaalkii laascaanood iyo kala qaybsanaan gudihiisa ayaa hadda gelaya marxalad weji cusub leh waxa loogu yeedha doorashooyinka madaxtinimada somalilan ayaa la filayaa inay qabsoomaan laba maalmood kadib waxaana laga yaabaa in doorashooyinku sheegaasi kadib dagaallo ay ka curtaan gobollada waqooyi galbeed sababo la xiriira hogaamiyayaasha hubaysan oo aanan heshiis siyaasadeed ka dhexaynin inta badan cadowga shareecada islaamka ee geeska qaaradda afrika ayaa goradda iskula jira haddii ay ahaan lahaayeen saliibiyiinta iyo murtadiinta waad mahadsantahay walaalkaa wa xasaan xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa xaqiijiyey in shaqada murtad gurgurta ay ku soo koobantay dhaqaale boob aanan horey uga dhicinaa dalka soomaaliya casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo haya murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah xildhibaanada dhawaaqiida riddada ayaa shir jaraa-id oo maanta muqdisho uu ku qabtay ku sheegay in shaqada hooyo madaxa kooxda riddada murtad xasan guurguurte ay isku bedeshay dhaqaale boob aan sannadan dhow la diiwaangelin waxa uu sheegay in isbaarooyinku ay noqdeen astaan lagu garto kooxda riddada iyo ilo ay ka macaashayaan madaxda murtadiinta ah kuwaasoo min askari ilaa xasan sheekh maxamuud xaraashayaan dhulka hantida guud kana iibinayaan dad kale lacagahaas ayuu sheegay inay ku dhacyaan jeeb shakhsiyaad gaar ah oo aysan khasnada dowladda riddada ah ay ku dhicin madaxtooyadaa tegaysaa madaxweynaha la gorgortamaysaa lacagta asaa u shubaysaa asaa kaa qaadanaya full stop saas dal ma lagu dhaqi karaa su-aasha taagan oo maxaa loo imaanaya haddii wasaaradihii iyo wakaaladihii iyo hay-adihii dhulkii la wada iibiyoo dhan xaggee dal xaggeen beri wasaarada iyo ka dhisanaynaa hay-ado iyo wakaalado waxaa kaaga daran jaab shakhsiga ku dhacaysaa miisaaniyadda dalka naloo keeno kuma jirto xaggee aadda lacagtii lacagtii la yidhi dadka hantidooda lagu soo ebiyey xaggee aadda xaggee la geeyey waa wax hantida ummadda soomaalida iskale hantida anigana malihi madaxweynahana maleh ra-isul wasaaraha maleh xukuumadna maleh waa ayaan daro inteeda la eg in maalin kasta dad masaakiina la barakicinayo wasiiradii markay arkeen in madaxweyne dhulkii hantidii qaranka iibsanayo isaga uu iibinayo ayagana wax alaale waxay ka gaaraan inay qaataan ay noqotay war dowladdii dhammeed waxay noqotay xaggey wax ku jiraan intee manfac yaallaa xaggee shilin laga helaa kii askari ah kii sargaal ah kii agaasimo ah kii taliyo ah kii meel jooga kulli waxay iska noqotay xaggee dhacdhaca ku jiro wax ka raadiyaa xaggee isbaara la dhigi karaa waxay ka duwan tahay sagaashan iyo shantii iyo lixdii markaan magaaladan joognay oo woloorka u yaaleen isbaarooyinkii lacagta ku daldalanayeen oo sharci ah keliya hadda taalla meel kasta waxaa la samaystay kambani la yidhaahdo kambaniga khidmaqaadka wax kasta khidmaa kor saaran tayadhowr fayadhowr kandhowr calidhowr wixii dhammaa waxaa laga dhigay kambaniyaal wada qandaraas miran ah canshuurtii kambaniga qaadaya tii guryaha tii jidka qof walba kambani kambani kambani kambani dalkii dhammaay wuxuu noqday dad profitaas gareeyay oo laga dhigay in dad gaara hantidii ay qaado taasna maxay keentay marka waxay keentay in dadkii maalgashiga ay dal kala baxaan sanadkii lasoo dhaafay keliya afar bilyana soomaaliya lagala baxay oo dadka hantiilayaasha soomaaliya ay kala baxeen four billion u s dollar oo ay dibadaha ku maalgashteen sababtoo ah waxay ogaadeen inay lacagtooda waxba u dhalayn dalka gudihiisa markii mid canshuur kuula taagan yahay dheeraad ah markuu mid kuula taagan yahay baad kaa rabo markuu mid kuleeyahay khidmaan wataa kambani hebelaan ahay markuu kuleeyahay mid saasaan ahay war waxaan aragnay kambaniyaal la leeyahay haddaad dowladda lacag u shubaysaan intaana shubaysaa haddaad private company ku shubaysaan intaana shubaysaa dalka maxaa u dhaqan oo dadka maxaa u yaala hadalka murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa imaanaya xilli murtad guurguurta iyo kooxdiisa ay sii kordhiyeen boobka ay ka geysanayaan gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya
in ka badan afartan isugu jirta kufaarta ugandha iyo kuwa xabshida etoobiya ayaa bakti dhaawaca ku noqday weeraro ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaariso ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya yaasir maxmed ayaa sii ambaqaadaya warbixintan howlgalladan khasaaraha culus lagu gaarsiiyey kufaarta kenya kuwa ugandha iyo kuwa xabashada itoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay shabeellada hoose galgaduud iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonya ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay afaafka hore ee deegaanka buufow bakhtigu waa afar askari oo ugandhees ah oo laba ka mid ah saraakiil miinabaaryaala tahay dhaawacna waa saddex askari oo yugandhees ah gubashaduna waa gaaritow ah sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu inta u dhexaysa deegaanada shalambood iyo buufow qarax ugu dhigeen askar lug ah oo yugandhees ah bakhtiguna waa hal askari oo yugandhees ah bay ciidamada mujaahidiintu waxay shalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta xabashada itoobiya ee degmada bardaale bakhtiguna waa hal askari oo etoobiyaan ah dhaawacuna waa afar askari oo isla xabashada itoobiya ah gaarisa waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa dagaal ciidamada mujaahidiintu maalmo ka hor ku qaadeen xerada askarta militariga dowladda saliibiyadda kenya ee deegaanka eegaya ee hoostaga dhadhaawe ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya bakhtigu waa hal askari oo saliibiyiinta kenya ah dhaawacna waa saddex askari oo isla saliibiyiinta kenyaatiga ah laba teendho oo kufaarta uga dhex dhisneyd saldhigga oo sahay ciidan ku jirtayna way gubteen sidoo kale gaarisa waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka kiwanga ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa waxaana jira khasaare kufaarta lagu gaarsiiyey dagaalkaasi dhanka wilaayada galgaduud ciidamada mujaahidiintu waxay shalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga iyo fariismaha murtadiinta ee deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya waxaana dagaalkaasi lagu dilay lix askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay laba murtad waxayna mujaahidiintu kusoo furteen hal qoray oo bkm ah iyo saddex qoray oo ak afartan iyo toddoba ah murtadiinta lagu dilay dagaalkii shalay ee masgawaay waxaa ka mid ah shucayb xuseen cumar tahliil maxamed yuusuf goomi maxamed cali wehliye muuse maxamed gacal iyo cali khaliif abuukar sidoo kale qarax lagu gubay gaari nooca qoqonta ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka ridada ayaa shalay waxa uu ka dhacay duleedka deegaanka masagawa qaraxaasi waxaa ku dhimatay laba askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay duleedka degmada afgooye kamiin ugu dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo mooto la socday dhimashadu waa laba askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa hal askari oo murtad ah qaniimaduna waa laba qori oo ak afartan iyo toddoba ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee bundada yar ee degmada qoryooley howlgalladani ayaa muujinaya dhiigbaxa xoogan ee ku socda kufaarta iyo murtadiinta isu soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waad mahadsantahay yaasir gaadiidlada xamuulka ee ka shaqeeya dekada weyn ee magaalada muqdisho ayaa cabasho xogan ka muujiyey dhibaato ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya faahfaahinta warkan waxaa inoo haya marwaan maxamed waxaa sii kordhaya dhibaatooyinka kooxda ridada soomaaliya ee ku hayso bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada ay ka aramiyaan kuwaas ay kula kacaan dhibaatooyin nuuc walba leh dhowaan gaadiidleyda ku dhaqan magaalada muqdisho ee ka howlgala dekada caasimada ayaa cabasho xoogan ka muujiyey dhibaatooyin ay kala kulmayaan kooxda ridada soomaaliya waxay sheegeen in shaqadii ay halkaasi ka hayeen dhibaatooyin xoogan kala kulmayaan shakhsiyaad ehel dhowla ah murte xasan sheekh maxamuud ayayna sheegeen in shaqooyinkaasi loo xiray cabdulaahi cali faarax oo ka mid ah gaadiidleyda xamuulka ee dekadda muqdisho ayaa warbaahinta uga warramay dhibaatada haysataa isagoo tilmaamay in xasan sheekh maxamuud uu mas-uul ka yahay dhibaatada ay ku jiraan annaka oo ah gaadiidley oo midaysan oo dowladda dekadu dekad soomaaliyeed ay tahay muqdisho ayaa xasan sheekh maxamuud shakhsiyaad u xiray khaas ahaan ina adeerkii gabaydha oo jambalka jambalka beec mushtariga ah een gaadiid shaqo ku lahayn buu u xiray dekadda asaguna wuxuu samaystay lix kambani waxay ku sheegaan een kambani ahayn ee ah magafayaalka liibiya oo kale ayuu iska hormariyo u dhigay dowladdana kaga soo sharciyay lixdaa kambani boonadooda waxaan ahayn laguma geli karaan dekadaas oo raas caseyd iyo raas gambooni ninba meeshuu ka soo gaadho uu looga qaro liiska ayaa inta bandowna inqilaabna ku dhiftay ayaa waxaa layihi lixdaa kambani boonadooda waxaan ahayn laguma geli karo maxay sameeyeen marka waxay sameeyeen lix sente iyo bar baa lagu qaadi jiray afar sentaa laga soo reebo afar sii sentaa liyo boqol iyo konton ha la qaado maxaa soo hadhay laba boqol iyo konton gaadhiga ku shaqayn kara waa keen oo waxa la wixii qarashaa u hadhay waa shaqayn waaya baabuurta waa fadhiistay yacni dhaxal wareejis baa layihaha taas waxay koosgaraysay nimankii aan halka gaari lahayn ee loo xidhay dekadda inay baabuurtii laba laba kun saddex kun isjiidkii ku agshintaan oo dadkii gaadiidka lahaa oo hantiilayaalka ahaa oo xaaladihii kala duwanaa ee aada adkaa ugu shaqayn jiray dalka la inqilaaboo la barakiciyo hantidoodii ay la wareegaan xasan sheekh maxamuud baa ilaahay kula xisaabtamaya maalinta yoom alqiyaame ee dulmigaas iyo cadaalad darradaa nagu sameeyey walaal waxay taas u koraysa anigu hal milyan in soomaali ah oo gaadiid leh ayaana filan yaran u ahaa maanta uma ahin waxaa sababay muddo dheer baan ayaan dacwinayno midiyaha taagnay xasan sheekh maxamuud waxay soomaalidu ku mahmaadaa haruub ninkii soo lisay la ogyahay nin kastaaba ha sido waa uu u dhiibtay lixda kambani isagaa u dhiibtay shirkad buu ku leeyahay maxay tahay sababtu waxaa shaksiyaad xaquuqdii dadweynahaas iyo dadweynihiina xaquuq tiray waa maxay oon cadaalad darriya masuq maasuq ahayn kooxda ridada soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho kusii kordhisay dhibaatooyinka nuuc walba leh ay u geysanayso waxayna cabashada ka soo yeertay gaadiidleyda xamuulka ee dekadda muqdisho imaanaysa xilli murtada xasan sheekh maxamuud uu sii kordhiyey boobka dhinac walba ah ee uu u geysanayo bulshada waad mahadsantahay marwaan kulan u dhexeeyey beesha howraarsame oo ay barbar socotay dowlad sharci ah ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga gedo mar kale warbixinta warkan waxaa inoo eegayaa casaam carafaad kulankan ballaaran oo lagu heshiisiinayay beesha horaarsame oo khilaaf soo dhex galay ayna barbar socotay dowro qaadatay muddo toban maalin ah kuna qaateen duruus kala duwan iyo muxaadaraad ayaa ka dhacday deegaanka tuulo barwaaqo iyadoonay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ee gedo ugaasyo nabadoono waxaana laga soo saaray kulanka beesha bayaanay ku midaysan yihiin kaasoo ka kooban qodobo dhowr ah kow beeshu waxay ka heshiisay dhammaan khilaafkii u dhexeeyey iyagaoo iska uur xaartay dhammaan xumaantii uu shaydaanka dhex dhigay labo beeshu waxay baraa'a taam ah ka qaadatay gaalada iyo murtadiinta beeshu waxay si buuxda u caddaynaysaa garab istaagka jihaadka ka socda bariga afrika inshaa allah sidoo kale beeshu waxay ka arrinsatay badqabka xoolaha iyo ka fogaanshiyaha daawooyinka halista ah oo ay beerayaan hay-adaha gaalada beeshu waxay bogaadinaysaa sida habsamada leh oo ay uga hortageen mujaahidiinta xamladii cadowga ku soo qaadeen walaayaadka islaamiga kulankan waxaa ka hadlay odayaasha beesha horaarsame iyagoona sheegay inay ku midaysan yihiin bayaanka ay soo saareen beesha horaarsamo amaa reer heshiis ballaaran inay qaateen shaydhaankii dhexdooda ku jira uu ka baxay ay walaal yihiinay gacanta ishaystaan intaasna waan sheegaa waxaan ku xijinaa kitaabka ilaahay inaan garab istaagnaan rabna haddaan nahay beesha waraarsamo jihaadkaan ka qaybgelaynaa nafii maalba waa ugu qaybgelaynaa qowli ficlinta ka dhacays waa kaa qaybgelaynaa waan qaadannay bayaankaas diinta islaamka waan garab taagannahay kitaabkaas ilaahay baan difaacaynoo garab taagannahay asagaasaan difaacaynaa arrintaas iidaahna waa naga go'an tahay intay socotay xafladdan ayaa waxaa ka hadlay ugaaska beesha horaarsame ugaas cabdulaahi macalin haaruun haddaanan jihaadkan jirin nabaddaana ma jirteen dadka isgafana moogtaha sharafta iyo wanaagga iyo deganaanshaha loo xalayna looma xalliyeen taana waxaan leeyahay dhammaantayada si guud ilaahay aan ugu mahad celinno waxaan leeyahay beesha meesha fadhido iyo inta iclaamka dhegaysanayba jihaadka dee waa shay waajiban waa diin weeye gaaladana waad og tihiinoo magaalooyinka o dhan bay haystaan marka ilaahay subxana watacaala aayaadkiisa awaamirtiisa aan qaadanno fadhigan aan ka kacno ummaddana jahliga aan kala dirino jihaadkan aan garab istaagno sidoo kale waxaa ka mid ahaa marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo nabadoon xasan cismaan biixi iyo gudoomiyaha golaha dhaqanka naqiib ibraahim maxamed cigaal odayaasha iyo ikhyaarta oo go'aanka soo saarta in maaragtay khilaafkoodina ay meesha ka saareen ee ilaahay subxaana watacaala acdaadiisa iyo cadowgiina ay maaragtay la dagaalamayaan oo ay necab yihiin maaragtay ilaahay subxana watacaala kitaabkiisa ay garab istaagayaanna jazaakum walbal khayr baan leenahay dadaalka aad wadaan oo qowl iyo ficilba leh maaragtay horey usii wadaan leenahay oo maaragtay horey usii dhaqaajiya markii aan u gudbo bayaankii la akhriyey gebi ahaan waa boorinaya jazaakum allahu khayran raggii soo qoray oo ka ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas beeshan la hor fadhiso waa beeshii reer horaarsamo ee ansaarta ahaa ansaartane ummadda wax bay kaga duwan tahay ikhwaani waxaanu rabnaa insha allahu tacaala dariiqa jihaadka ah ilaahay nooga raalli noqonayo in waxaa weeyaan aan uu kala harin naf iyo maal intaba insha allahu tacaala ee ikhwaani intaa kadib jihaadku waxaa weeyaan waa faraducayne hala jihaado yaanu kala harin odayaashu iyo dhallinyaradu dhammaan aanu baxno kulankan beesha horaarsame ayaa qayb ka ah kulamada ay la yeelanayso wilaayada beelaha dego gobolka gedo kaasoo looga arrinsanayo garbaystaagga ku dhaqanka shareecadda islaamka waad mahadsantahay casaam maamul goboleedka shaaril dirarka ee puntland ayaa eedayn kulul u jeeday murtad gurgurta iyo kooxdiisa faahfaahinta warkan waxaa haya cabdiqani maxamed wasiirka warfaafinta maamul goboleedka ashhadala dirirka ah ee puntland murtad maxamuud ciidiid ayaa eedeymo kulul u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud murtad maxamuud ciidiid ayaa madaxweynaha kooxda ridada murtad xasan garguurte ku eedeeyey in tan iyo markii uu xafiiska kusoo laabtay ay kordheen boobka dhaqaale ee ka socda magaalada muqdisho wuxuu si gaar ah usoo qaatay barakicinta uu ku hayo dadka rayidka ah ee caasimada ku dhaqan kuwaas oo sii xoogeystay kadib markii uu dib ugu soo laabtay xafiiska ugu sarreeya ee looga arrimiyo murtadiinta murtad ciidiid ayaa sheegay in xasan garguurte uu si gaar ah u barakiciyey dadka nugul isaga oo intaas ku daray in boob kiisa aysan xitaa ka badbaadin meytada oo uu qubuuraha ka soo faagay si uu dhaqaale ugu sameeyo xasan madaxweyne markii loo doortay mey iyo laba waxaa laga filayey waxqabad baa laga filayey waxqabadkiisi wuxuu noqday in intii dhimatay uu xabaasha kaga daba tago ka soo qufu waxay noqotay intii noolayd inuu dalka ku dhibo waxay noqotay kuwa inuu tahriibiyo isaga diyaarad kasta uu raaco kuwa tahriibaa la socda oo shaqaale dowladeeda baa la socda oo waa diblomaasiyiin iyo wafdigay ka mid yihiin yidhaahdo intii iyagu iskood u tahriibeen w jarmalku u tegay hala ii soo celiyo khudbadiisi waad ka aragteen dadka soomaalida way soo noqonayaan hadduu jaamacadda hamber wax ka dhigo oo professor yahay iyo hadduu qaxooti yahayba waa la soo noqonayaa buu yidhi meel loo soo noqonayaa ma jirto waad arkayseen gabadha iskuulka aaday ee gurigeedii oo cagaf geliyey u soo noqotay oo ka dul ooyeysa waxay ahayd hadday dhul dangu degan tahay xitaa gabadhaasi in loo sheego leeyahay gabadhay sandaqadahaaga fuqso waxaanu ku siinay muxuu ahaayey meel aad degi karto oo ka dhisan karto sandaqadaada haddaana xitaa la siin karin in option la siiyo ah sandaqadaada fuqso bal meeshii ku anfacday kale la aad tan dowlad baa iskale wakhti la siiyo laakiin cagaf laga geliyo oo intii korkeeda saarayd ee maryaa mooye aanay wax kale looga tegin aad iyo aad baan uga xumahay runtii hadalka wasiirka warfaafinta maamul goboleedka ashahadalla dirirka ah ee puntland murtad maxamuud ceydiid ayaa kusoo aadaya xilli uu meeshii ugu sarreysay gaaray khilaafka kooxda riddada iyo maamulada gaalo raacyada ah ee puntland iyo jubbaland waad mahadsantaha walaalka cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga langilos xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu